الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka caawa waa habeen talaada ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay laba-iyo labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah shan iyo toban murtadiin oo mid ka mid a sarkaal yahay oo lagu dilay howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka degmada afgooye iyo laba ka mid a gaadiidka cadowga oo ku burburay qaraxaasi faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah fashilkii wadahadalladii kismaayo kadib khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka ashaadaladirirka jubbaland oo weji cusub yeeshay dhinacyada oo isla aaday aagag cusub xasan gurguurte oo mar kale abay axmed ka codsaday inuu ku taageero maamul docfaruur ku ah axmed madoobe oo gedo laga dhiso warbixin aan idinkaga diyaarinay qodobkaasi ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan xiisad ka dhalatay magaalada gaarisa kadib markii macallin siriibi kenyaan ah lagu dilay magaaladaasi saraakiisha booliska gumaysiga dowladda kenya oo amro culus bixiyey wararkii ugu dambeeyey n f d barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa xogaga muqaawamada filistiin oo soo afjaray maleeshiyaad mujrimiin ah oo indho u ahaa ciidankii yuhuudda ee isaga baxay xaafado ka tirsan khaza maxay yihiin maleeshiyaadkan gacanta muqaawamada galay faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu haynaa baay kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayada oo ku soo idlaaday deegaanka madiinatul khayr ee hoostaga magaalada baydhabo bayaan muhiim ah oo laga soo saaray kulanka mas-uuliyiin iyo marti sharaf ka hadashay faafreebka ayaan caawa ku soo qaadan doonnaa qodobadaasii wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa barnaamijka kala qaybgeli doona annana halkan eedag la socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosaan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaaynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa shabeellada hoose in ka badan shan iyo toban askari oo murtadiin ah oo sarkaal uu ku jiro oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada afgooye qodobkaas iyo sidoo kale xiisad ka dhalatay magaalada gaarisa kadib markii macallin saliibi kenyaan ah lagu dilay magaalada saraakiisha booliska gumaysiga dowladda kenya oo amaro culus bixiyey wararkii u dambeeyey n f d waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteen hadaleynta warbaahintii guudmarka mareegaha islaamiga ah alaab uu xalkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qarax la beegsadeen kolanyo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo ka baxay degmada afgooye kuna sii jeeday laanta buura dhimashadu waa shan iyo toban murtad oo uu sarkaal ku jiro dhaawacuna waa hal murtad oo garaaba hal lug ayuuna ka go-ay gubashadu waa gaari cabdibire ah oo qaraxa uu haleelay sidoo kale gaari ciidan oo daba socday gaariga cabdibilaha ah ee uu qarax u haleelay ayaa waxaa gaaray burbur xoogan waxaana ku dhintay laba murtad oo gaariga dambe saarnaa waxayna sidaasi dhimashada guud ku noqotay ee toddoba iyo toban murtad oo howlgalkaasi qaraxa ah ku halaagsantay isla shabeellada hoose howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ka fuliyeen degmada awdheegle ayaana la eegtay maleeshiyaad murtadiin ah hal askari oo murtada ayaana ku dhaawacmay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xoogaga muqaawamada filistiin oo soo afjaray maleeshiyaad mujrimiin ah oo indho u ahaa ciidankii yuhuudda ee isaga baxay xaafado ka tirsan khaza xilli uu dhaqan galay wejiga koowaad heshiiskii xabad joojinta ee magaalada khaza ay xoogaga muqaawamada filistiin burburiyeen shabakado dabadhilifyo ah oo gumaysiga yuhuudda la shaqaynayay labadii sannadood ee lasoo dhaafay wararka ka imaanaya filistiin ayaa sheegaya in howlgal ballaaran oo ay sameeyeen xoogaga muqaawamada ay kusoo afjareen kooxo calooshad u shaqaystayaal murtadiin ah oo wada shaqayn la lahaa ciidamada sahayanada howlgalladan oo ka dhacay xaafadihii ay banneeyeen ciidamada yuhuudda ayaa lagu soo qabtay laguna dilay in ka badan lixdan dabadhilif oo yuhuudda indha u ahaa saraakiisha muqaawamada ayaa warbaahinta u sheegay in ay dileen dhowr ka mid ah mujrimiintan oo maalmihii lasoo dhaafay dilal u geysanayay shacabka barakacyaasha ah ee dib ugu soo laabanayay guryahooda sidoo kale maleeshiyaadkan indhaha u ahaa cadowga ayaa toogasho ku dilay weriye caanka ah khaza oo soo tabin jiray gaboodfallada cadowga wararka ayaa intaasi ku daraya in qaar ka mid ah maleeshiyaadka ay isdhiibeen kadib markii ay ciidanka gaalada yuhuudda diideen in ay la insixaabaan mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha khaza waxay iclaamiyeen in murtasaqada kuwooda aan falal dembiyeedyada guracan ku lug lahayn la siiyey fursad ay isku soo dhiibi karaan ilaa iyo maalinta axadda ee isbuuca dambe balse howlgalkii shalay dhacay ayaa lagu xaaqay kooxdan yuhuudda u shaqaynayay maleeshiyaadkan oo yuhuudda ay qoratay ayaa qayb ka ahaa xasuuqii magaalada khaza waxaana ku ugaarsan jiray sahayanada waxaase ku dhacay hoog markii ay ciidanka yuhuudda meel cidla ah uga tageen xoogaga muqaawamaduna beegsi ku bilaabeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa macalim kenyaan ah oo lagu dilay gaarisa warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil habeen hore ka dhacay magaalada gaarisa oo ka mid ah dhulalka muslimiinta n f d ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya dilkan ayaa lasoo wariyey in loo geystay nin kenyaan ah oo magaciisa lagu sheegay ojink minuudi kaasi oo bare ka ahaa kuliyadda mucalimiinta ee ismaamulka gaarisa waxaana dilka u geystay dhallinyaro soomaali ah sida lasoo warinayo mas-uuliyiin ka tirsan ismaamulka dowladda saliibiyadda kenya ay ka dhisatay gaarisa oo dhacdadan cambaareeyey ayaa sheegay in dilka uu ahaa mid ay ka dambeeyeen kooxo hubaysan oo muddooyinkii u dambeeyey falal amni daraha ka geysanayay magaalada dad saliibiyiin kenyaan ah oo ku sugan gaarisa ayaa sameeyey isku soo bax ay kaga soo horjeedaan dilka loo geystay ninkan baraha ka ahaa kuliyadda ee kasoo jeeda kenya ma jirto cid si rasmi ah loogu soo xiray falkan waxaana la sheegay in dilka ninkaasi loo adeegsaday mindi waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa xildhibaan weerar afka ku qaaday wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda muqdisho yuusuf gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee xukuumadda muqdisho ayaa isaga oo ka hadlayay goob madal ah weerar afka ku qaaday wasiirka gaashaandhigga ee villa soomaaliya axmed macalim fiqi xildhibaanka ayaa fiqi ku tilmaamay nin ku fashilmay xilka uu hayo isaga oo sheegay in uu gabay mas-uuliyadda loo dhiibay wuxuu ku weedeeyey in uu qeyb ku leeyahay dhaqaalaha ay xukuumadda muqdisho ka hesho dhulka ay ka boobtay shacabka muqdisho xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inaga inta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
faafareeb kurarka ayaad degeysanaysaan markan iyo fashilkii wadahadaladii kismaayo kadib khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya ee maamulka ashaadalo diriirka jubbaland oo weji cusub yeeshay dhinacyada oo isla aaday aagag cusub xasan gurguurte oo mar kale abey axmed ka codsaday inuu ku taageero maamul doc furuur ku ah axmed madoobe oo geda laga dhisayo warbixin kuwaadan qodobkaas waxaa inoo haya walaalkeen cusmaan axmed dhuubow maalmo ka hor waxaa fashil iyo guuldarro ku soo idlaaday kulamo qoorqabad ah oo la doonayey in lagu dhexdhexaadiyo labada dabadhilif ee xasan gurguurte iyo axmed madoobe oo kala hogaamiyaha maamulada riddada ah ee muqdisho iyo kismaayo kulamadaasi foolka foolka ah oo ay garwadeen ka ahaayeen dowladaha siliibiyiinta ah ee kenya iyo etoobiya islamarkaana taliyayaasha sirdoonnadu ay goobjoog ka ahaayeen ayaan wax natiijaha ka soo bixin ugu dambeenna lagu kala tagay gurguurte oo cadhaysan ayaa ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waxaana islamarkiiba uu ka degay magaalada muqdisho sida uu xafiiskiisu soo saaray bayaan lagu caddeeyey in shirkaasi uu ku soo idlaaday natiijo la'aan sidoo kalena war-saxaafadeedkaasi lamid ah oo lagu xaqiijiyey fashilka shirkaasi waxaa saacado kadib soo saaray xafiiska axmed madoobe ee magaalada kismaayo cabdiraxmaan suleymaan jaamac oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa sheegay in kulankaasi lagu kala kacay ee ka dhacay magaalada kismaayo uu gurguurta ugu gol lahaa inuu ku xalaashado duulaan hor leh oo uu doonayo inuu ku qaado deegaanada uu ka taliyo maamulka axmed madoobe nin madaxweyne soomaaliyeed ah wuxuu geystay raaligelinaya abolojeysaan ka bixin inuu intuu kismaayo tago uu haddana wax kusoo xalinayo annagu marna nooma muuqan tii aanu filayna baana dhacday madaxweyne waa tegey axmed bay saarkeen waxaa kaga sii daran haddana taliyaal dowladaheena dariska intelijinsiyada sirdoonada madax ka ah baa goobjoog ka ahaayoo ka shaqeeyey saan xogta ku hayno in labada oday ay soo tagaan kulankaas kismaayo safar wuxuu iska ahaa madaxweynuhu oo ku xalaaleysanayo saan filayo in uu weerar ku qaado jubbaland labaad waana ka xumaay runtii in shacabka reer gedo oo shalay xayiraadha dowlibaad la saaray in uu madaxweynuhu ugu awrkacsanayo leeyahay halkaasaan maamul ka dhisayaa dee mataqaanaa jubbaland kaga soo jaraya sida ilwareedyo aanu helnay ay xaqiijinayaan murtad gurguurte markii uu tagay magaalada muqdisho waxa uu si toosa u guda galay shir abaabulan oo ka dhan ah maamulka axmed madoobe oo uu la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumaddiisa kuwaas oo diiradda lagu saarayey dardargelinta maamul cusub oo lagaga dhawaaqo magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gado maalin kadib cabdirasiid janan oo kooxda riddada ugu magacaaban taliyaha ashaadala diriirka ee gobolka gado islamarkaana dhowr bilood ka hor magaalada beled xaawe kaga adkaaday maamulka jubbaland ayaa shaaciyey in reer gado ay isku diyaarinayaan maamul cusub oo hoostagi doona muqdisho kana madax bannaan midka magaalada kismaayo waxaa jiray dowlado caalamka ama dowladaha aan dariskana ha ahaadaan ama kuwo kale ha ahaadaan barnaamij dhexdhexaadin ah ama wadahadal ah oo ay wadeen oo axmed maxaa islaam inuu dib ugu soo noqdo madashii ah baa jiray wadahadalka isaga ahaa madaxweynuhu waxaa ogtihiin wuxuu safar ku tegay magaalada kismaayo wixii marka kismaayo ka soo dhacay in shirkaas wuxuu ku soo dhammaaday iyo wadahadalkiisii dabcan dadku qofba qofka kale waa ka dhega badan yahay xoogaal baa laga yahay arrintaas marka hadday saas u dhacday waxaa marka lagama maarmaan ah inay reergedo isku diyaariyaan in gedo lagu sameeyo maamul dowladda soomaaliya ay dhisto oo mas-uul ka tahay kuna xiran xamar aan ku xirnayn caasimada kale oo dalal kale ay leeyihiin og caasimadiisa inay muqdisho tahay og madaxweynihiisa inuu madaxweyne axmed uu yahay xasan sheekh maxamuud waxaan idin ballan qaadayaa arrintaas ayada haddii alle doosaaka dhigihiinna idinkugu shubayaa inay dhab tahay lagana shaqaynayo haddii alle idin in ka badan soddon xubnood oo ka tirsan baarlamaanka dawaaqiidda ee riddada soomaaliya ayaa bayaan wadajir ah oo ay soo saareen waxa ay eedeen culus u jeediyeen madaxa kooxda riddada soomaaliya oo ay sheegeen in gobolka gado uu ka wado dhaqdhaqaaqyo uu doonayo in uu ku burburiyo maamulka jubbaland waxa ay ka dhawaajiyeen in xasan gurguurte uu caddaystay faragelin qaawan oo uu ku qaado maamulkaasi laga soo bilaabo muddo xileedkiisii hore ilaa midkiisaan dambe waxayna sheegeen in tan iyo xilligaasi dagaallo sababay dhimasho dhaawac barakac bulsho uu ka geystay deegaano kala duwan oo uu ka taliyo maamulkaasi sida raaskaambooni kismaayo baardheere doolow iyo baled xaawo xubnahan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa qoraalkooda ku sheegay in xasan sheekh maxamuud uu gobolka gada ka wado duulaan ciidan iyo faragelin siyaasadeed oo ka dhan ah jubbaland isagoo raba ayay yidhaahdeen in uu burburiyo nidaamka axmed madoobe mid kalena uu ka barbardhiso maamulkaasi guddoomiyaha axmed madoobe u qaabilsan gobolka gado murtadka lagu magacaabo maxamed xuseen isxaaq oo ku magac dheer alqaadi ayaa si adag uga hadlay qorshaha uu xasan ka damacsan yahay ee gobolkaasi iyo hadallada ka soo yeray cabdirashiid janan
dowladda muqdisho waa ka warqabnaa orod fara badan iyo dagaalla ay isku dayeen inay maaragtay ku dhibaatayaan dowladda jubbaland gaar ahaan gobolkan gedo oo ay ku fashilmeen wadahadaladii xasan iyo madaxweynaha jubbaland ay lahaayeen oo aad la socotid ayagana meeshay kusoo dhammaadeen hadda waxay abaabulayaan in ay yidhaahdaan new jubbaland baan ku dhisaynaa gedo gedo waxay leedahay maamul jubbaland la yidhaahdo marka riwaayadaas oo maalin walba inta meel loo raro ee soo fashilmayso anasoo waxaan ku xaqiijinayaa gedo inaan laga dhisi karin waxa la yidhaahdo jubbaland meel ay ku abtirsanaysa aan la aqoon eaysana suuro gelaynin marka waa riwaayadihii aad garanaysay oo horey loo soo dhigay oo haddana mar kale isku day la muujinayo wey taasna waxaan leeyahay waa arrin waxba kama jiraana waxaan arkayay nin sarkaal ah oo weliba ani sarkaalnimadiisa ma huba ee dabla inuu yahay baan rajaynayaaye oo gobolkan hadda dowladda ay usoo dirsatay oo dhahayo waxaan dhisaynaa nidaam jubbaland la yidhaahdo oo xuduudaha iyo dowladaha deriska ah shacabka la raba in lagu abaabulo oo dowladihii aan wada shaqaynta naga dhexaysay toosh loogu ifinayo laleeyahay caasimadihii caasimadda muqdisho meel ay u tahay oo aan arsababo caasimad u ahayn oo nairobi aan caasimad u ahayn ummadda soomaaliyeed caasimaddu ay leeyihin waa muqdisho waa la yaqaanaa hadalkaasna wuxuu u dhigan yahay shacabka reegado iyo in la rabo dowladaha deriska ah wada shaqaynta iyo amniga inaan ka wada shaqayna naga dhexeeyo in laysku diro oo dhibaato lagu sameeyo oo laleeyahay colaad loogu abuurayo waa hadal qariska tuur ah midda muqdisho laga soo abaabulaya new jubbalandna taasay lamid waxaan oga digaynaa oo aan digniin ka bixinaynaa dadka laleeyahay waa lasoo daabulaya oo nidaam baa laga dhisaya inay barnaamijkaas ka waantoobaan oo ay dib uga laabtaan naftoodana aan halis la gelin xaqiiqada markaan kuu sheegana cidda barnaamijkaa ku fikirayso way ka shallaynaysaa kuma farxi doonta haddii lahayd war saxaafadeed saacadihii lasoo dhaafay ay soo saareen xubnaha mucaaradka ee ku midoobay waxa looga yeero golaha samata bixinta ayaa cambaareeyey wax laga xumaadana ku tilmaamay abaabulka uu xasan sheekh ka wado gobolka gado maleeshiyaadka riddadana uu adeegsanayo dagaal sokeeye maamulka xasan sheekh ayay ku eedeeyeen in falal amni darra ah uu ka dhex wadaho maamulka jubbaland islamarkaana degmada beled xaawo ee gobolka gado uu ka horinayo colaado hor leh isaga oo adeegsanaya maleeshiyaad isaga taabacsan golaha mucaaradka murtadiinta oo arrinkaasi ka hadlaya ayaa yidhi waxaan ugu digaynaa tillaabooyinka guracan ee xukuumaddu ay ku mashquulsan tahay sida dhisidda maamul cusub oo laga dhiso garbaharey iyada oo la burburinayo maamulkii sharcigahaa ee halkaasi ka jiray waxaan hubnaa in iskuday kasta uu horseedi doono qalalaase hor leh dhinaca kale ku-xigeenka madaxa maamulka jubbaland murtadka lagu magacaabo maxamuud sayid aadan oo ku sugan gobolka gado ayaa dhankiisa kulan qadka ah la yeeshay xubno ka tirsan xafiiska siyaasadda urur gaaleedka qaramada midoobay uu ku leeyahay soomaaliya kulankan ayaa lasoo wariyey in lagu gorfeeyey xaaladda cakiran ee ka jirta gobolka gado oo maamulka jubbaland uu sheegay in ay ka dhalatay qorshaha guracan oo uu sheegay in kooxda villa soomaaliya ay ka wato gobolkaasi sida burburinta amniga xayiraadda garoomada diyaaradaha iyo joojinta mashaariicdii iyo adeegyadii bulshada ee gobolkaasi ka socday dhinaca kale is-arag ay yeesheen xasan sheekh maxamuud iyo abey axmed kana dhacay magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya ayaa xasan gurguurte waxa uu abey axmed ugu dacwooday fashilkii uu kala soo kulmay magaalada kismaayo wuxuuna aad uga cataabay in khilaafka uu gaaray halkii ugu sarraysay warbaahinada qaar oo warbixinno ka qoray kulanka dhex maray abey axmed iyo xasan sheekh ee ka dhacay magaalada adis ababa ayaa waxa ay soo warinayaan in abey axmed uu ku jeesjeesay xasan gurguurte wuxuuna sheegay in arrinka gobolka gado uu yahay mid uu kula safan yahay maamulka jubbaland islamarkaana uusan ogoleen in deegaanadaasi ay ka dhacaan dagaallo u dhexeeya labadaasi maamul wuxuuna warkiisa ku soo koobay waa inaad wada hadashaan idinka ayaa ah soomaali waxaana lagama maarmaan ah inaad isfahantaan taasoo u muuqatay mid ku digasho ku ah madaxa kooxda riddada soomaaliya ee murtad xasan sheekh
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa dhexena waan isla soo gaana dhegeystayaal markan iyo baay kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo beesha geeladle oo ka mid ah beelaha degay wilaayada baay ayaa ku soo idlaaday deegaanka madiinatul kheyr ee hoostaga magaalada baydhabo bayaan muhiim ah ayaa laga soo saaray kulanka haddaba tebintan ayaan idinkaga soo diyaarinay kulanka ka dhaca deegaanka madiinatulkhayr bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxa aan ku suganahay deegaanka madiinatulkhayr ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay halkan waxaa maanta ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen culimada salaadiinta iyo dhargaradka beesha reer geelidlo oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee baay halkan waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa ugu horeyn aan eegno bayaanka oo laga akhriyey kulanka gebagabadiisa oo isla deegaanka ka dhacay بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا نريد دون الدنيا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بيان كسو بحي بيش رير جيلل تاريخ مركة هي بشي أفراد كون أفر بغل أفرتن يتدوب كو آدن بشي طبنات لابد كن لان شان يلواتنك بيش مركة هرى وحي أمهد مقيسا إله سبحانه وتعالى oo uu waafajiyey nicmooyinkiisii oo aan la soo koobi karin mahad alle kadib waxaa u mahadnaqaysaa xarakatu shabaabulmujaahidiin oo u horeeyo amiirkeena sheekh axmed cumar abu cubayda alla xafido iyo dhammaan qiyaadada xarakada iyo hoggaanka walaayada islaamiga si gaar ah waaliga walaayada islaamiga baa iyo makaatibtiisa mahadnaq kadib odayaasha culimada indheergaradka beesha reer gelile markay arkeen koow baahida waxbarasho labo muhiimadda ay u leedahay midnimada ummadda muslimiinta saddex dardargelinta jihaadka bariga afrika marxaladda hadda uu marayo afar dhaqaraha cadowga uu la maaqan yahay ummadda muslimiinta iyo dhibaatooyinka uu hadda ku hayo beeshu waxay ka soo saartay bayaan ka kooban sagaal qodob kow haddaanu nahay beesha reer geelile waxaan isla qaadanay in aan gelino maalkeena maskaxdeena wakhtigeena waxbarashada taas oo ka muuqata deegaanada beeshu ay degto inta u badan labo beeshu waxay soo dhoweynaysaa baraaruga waxbarasho ee ka jira walaayaadka islaamiga taasoo sabab u ah dardargelinta ay wado xarakatu shabaabulmujaahidiin gaar ahaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyo maktabka dacwada si looga saaro ummadda jahliga saddex beeshu mar walba waxay adkaynaysaa beecadii horey ula gashay oo ahayd garab istaaga jihaadka ka socda bariga afrika afar beeshu waxay bogaadinaysaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad howlgalkii lagu soo furtay maxaabiistii muslimiinta ee godka jilcow waxaan leenahay dadkii ku fikiray abaabulay fuliyey ajarkiina allah ha badiyo waxaad daawayseen quluubta muslimiinta waxaad u gargaarteen muslimiintii dulmanaa waxaan ilaahay idinka baryaynaa intii shahiiday allah shahaadadooda ha ka aqbalo intii dhaawacantay alla ha bogsiiyo shan beeshu waxay soo jeedinaysaa midnimada muslimiinta in la adkeeyo taxta raayatul tawxiid si looga hortago cadowga horarka ah lix beeshu waxay ka digaysaa dhaqaraha cadowga iyo dabinada ummadda muslimiinta loo dhigay sida qaxootiyada iyo waxbarashada ku salaysan manhajka gaalada toddobo beeshu waxay ka digaysaa kana soo horjeedaa sharcigaaleedkii dhowaan ka soo baxay golaha dawaaqiidda ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho kaas oo ahaa albaab loo furay gaalaysiinta carruurta soomaaliyeed siddeed beeshu waxay ka xun tahay culaysyada ama dhibaatooyinka ay la nool yihiin ummadda muslimiinta guud ahaan iyo gumaysiga lagu hayo dunida muslimka gaar ahaan isirsafaynta iyo gumaadka lagu hayo muslimiinta walaalaheena ee reer falastiin beeshu waxay leedahay in ay ogaadaan in lagula xisaabtami doono goordhow gaboodfallada ay geysteen gaalada gumaysi doonka ah insha allah saqaal beeshu waxay soo jeedinaysaa in la gaarsiiyo tacliinta iyo dacwada tuulooyinka iyo baadiyada wabilaahi towfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
waa hagaag markan aan eegno dhinaca ugaasyada iyo waxgaradka beesha reer geledle ee kulanka ka qaybgalay ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa ugaasmiday ugaas cabdiguruun ugaaska beesha geledle ee magaalada baydhabo ugaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga landars وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدوهاي ugaas ka waran ee bayaanka beesha ee soo saartay iyo wuxuu idinkaga dhigan yahay بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله إلهي ما هدل الله سبحانه وتعالى أن سورة جلي وحيابه أو دماء دمانتي أو ولا هدلانو بيان كاس مركي كو هدلو بيان كاس بيان أو هير جليل أو دتكي أو أهل العقول كهاي بس سلطان وسيدي أني أرد هذا ولا ولا كلمان ولا تلادين تبلن أو وركاس هذا أنت أنه بيان كأودي آخرياي ورنسك أجنان إيه تاسنا بلن إسكال جلني ani walbarashadii horumarinu ummadii koley jaha laga luku saaro oo dhinaca ardayda oo diinshoo la fahansiiyo ilaahay subxaana wa tacaala nin arday maybuah ninka gargaaro unun yo arday maybuaha wanaaggaas an horkano intaas ka talani tan kale ani wal alla waliba oo maalkaanu ah unu ilaahay subxaana wa tacaala unu awoodnon ani jihaadkii ka garab surugnu naf i maal dhatiyoona ka talani horeyna koley walan ogsinye ani boqol hataa boqol geela iyo boqolan laka wareejiy antana boqol iyo lixdan qof iyo boqol geela hadda korarka wareeji wal ogsinye beela haddana iska baashiilaayo haddana tala kale iyo haddana go'aamo kale haddana una wada deerniyo taasna ta oo una ka wada talaniyo insha allaahu walaalkaano kulley bayaankus akhriyaay bayaan una hanoo bahiwe taasna ta ballanka marniwe ugaas bayaanka waxaa qayb ka ahaa in beesha reer geledle ay bogaadiyeen ee camaliyaddii barakeysneed ee ka dhacday dhismaha godka jilico ee magaalada muqdisho oo maxaabiis muslimiina lagu soo furtay sideed u aragtaan howlgalkaasi walaal khayr allah ku sii kolley wanaag oo ardayada ilaahay subxaana wa tacaala guul oo ilaahay muslimiinta sii oo hanin hooyitiyu dad muslimiin ah meelika dulmaysanaay dad kufaara ilaahay diinsheenna ku horkoysan yaa muslimiin meele arday may buaahanka salciyaasi ilaahayna maan suurta geliya inii galaan oo ha ku saaraan gaaladaas dhaxdiyo dadkii muslimiin hay oo meelika ka dulmaysanaay inii ilaahay ha ku saaraan ilaahay subxaana wa tacaalaana anfadusaay maylanaaha antii ka shahiidi oo muslimiingan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo shahaadada ha ku aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala antii kale ardeed oo yoon ha ku badbaadin ilaahay subxaanahu wa tacaala maylanaa izi ii sharaf aleehi ha siiyo adduunyo aakhare leh ilaahayna demashiu ha dhaafe kufaartaasna maylanaa tan haddii oo ka dhiidi ituku dorongne ilaahay subxaanahu wa tacaala antii ka ridu maskalaan hanaana ilaahay diinsheeyey arday haniis dhiibaano ha muslimaan kulley intaas yaalena intaasaan sheeqaan diinkana maybuwaaha lankadii kufri iyo gaal ii hobha muslimu ilaahay subxaana wa tacaala toobada dadaa ku aqbale haddii ha muslimna gaalanimadii oo ka suganaadaanna dad muslimiinah ilaahayna subxaana wa tacaala naftiyo ku gadadi meel almiliyo ka jaraan angalaan anii jaraan yoona ogaadeen haddan ku dubna haddan ogaada doonaan waa bilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa ugaas miday ugaas cabdiguruun ugaaska beesha geledle ee magaalada baydhabo markanna waxaan eegi doonaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ka qaybgalay kulanka ku soo idlaaday deegaanka madiinatulkhayr ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanka aad ka qayb gasheen iyo wuxuu idinkaga dhigan yahay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كلي آه، كلونك هو كلون oo la iska ballansaday beele iska ogaaytay Ee, marka insha allahu beele bayaanka yeedaha saartay iyana waa bayaan yeeda ka talatay iska ogaaytay waana alxamdulilaahi ani yeeda fuliidoona alxamdulilaahi ka ballansanta intaasa alxamdulilaahi iska ogna marka qodobada ee kulanka ee bayaanka laga soo saaray dhaqangelintiisa odayaasha dii aad tihiin diyaar u tihiin bayaankaas meelalah ka saare waa ini unu dhaqan geliyno waa tacaliinta tan haddaba ardada intanka kuusanto oo naf i maalnan iska dare oo guryaalka lindhasigu ee marka hortiya geel boqole iyo boqol iyo lixdan qofooda antama isla tuuladan ka wareejeyni marka maal naf iyo maal boqol iyo lixdan qofood haddii unu dhiibni haddii boqol geele unu dhiibni awlaadi yaryaro hadda alxamdulilaahi haddii oo ha barbaariyo hanoon haan anta sheegneed ini naf iyo maal iyo alxamdulilaahi maskaxa malba walba unun shal reebno marka taas waa tan unu iska ballansini warkaanun taasu dhinacii odayaasha dhaqanka ayaan weli ku guda jirnaa iyo bayaanka ay soo saareen beesha reer geledle oo ka mid ah beelaha degaha wilaayada islaamiga ah ee baay bal ka waran bayaanka beesha ay soo saartay iyo aragtidana ku aadan ee horumarinta dhinaca waxbarashada bismillaahi raxmaani raxiim ee, runtii bayaankuna ha saarni bayaankuniyadan ganacsignu waa bayaan meyd araayi ha ku fikiray bulshadii reer geelida meyd araayi ha ka shirtaheen iska weertiyu maybaa ku kulmay meeli oone bayaanka say meyd araayi ha ka saaray culumi yaa ka roogdi meyd araayi hogaanka qabiilkiya roogi ganacsiya roogdi intaasiya kamadaysanaayaan waa bayaan meel raayno ganacsana waana aadanay diyaaran ano insha Allah in uu tatbiiqno waan fulin diyaaran ana beelo ay ku kulantay meel raay ku talatay meel kumadaha sida horumarka diinta waxbarashada iyo meel raay sidii odowguna isku dafcafad iyo baraagaashada meel raay sidii oo gaalanku baraagaadafad intaasay yanta kulantay kuma taayaan meel raay waan go'aan isa qaaday oo meel raay laka dhamaysiiyo barnaamijka jil oo meel raay iyo deedii aan bogaadiyaan waa kan bayaankuna ka darnayo meel raay insha Allah taala intii oo neema habis ka jartoon saasa meel lahan furdoon intii ku qeyb qaadatay fikri iyo talo ku jeysay meel jazaakumullahu khayran yaleena markan waxaan eegi doonaa ugaas cabdirsaaq macali xasan ugaaska beesha yantaar ahna gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee baay ugaas soo dhawow bal ka waran bayaanka ka soo baxay beesha reer geledle iyo waxa kaaga muuqdo bismillahi raxmaan raxiim bayaanka hakubahi beele reer geeladle oo laka bogaadiyaayey laka taageeray walbarashada oo laka bogaadiyaayey camaliyadii godki jilacow iyo kuwo kale fara badan oo nasreynta nusreynta walaalaha reer falastiin reer ghaza inay lignusreeyo insha allahu tacaala walow bacda xiinin bahaato la ari bayaankaas bayaan iyad iyad waa saamayn ninkuwaal adiw iyada iyada han dhowaayaan iyada an bogaadiyaan haddii un anna golaha nuqabada ku dhaqanka shariicada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay bayaankaas beele reer geelid hasaarti jazaahumullahu khayran iyad iyad yahan dhowaayaan bayaankaas iyad aan bogaadiyaan waa bayaan dareen weyni abuuriyo marka saas dartiya bayaankaas waa bayaan iyad in wanaagsanwu allah subxaana wa tacaala habaraka yeelana beele waa gartay dadaalada ee beesha ay waddo iyo adkeynta ballamihii hore ee u gashay muxuu idin kula muuqdaa
maybanin muuqda habeele hadda ballamii hore ingalli oo iifuliyo hayto may ballanka muslimka ballanti usgalu ini sufuliyu iyo waajibka baale ini ballantiya galli mujaahidiinta iyo galli ballanti sidii toosaitay lagu faday dadka muslimiinta ay ballangali ballantiyayti infuliyayto beel ansaare ay ate intaasanin kula muuqato aad buu mahadsan yahay ugaas cabdirasaaq macalin xasan ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee baay markan waxaa ila jooga malaaq nuurow maxamed maadey malaaqa beesha laysan malaaq bayaanka ka soo baxay beesha reer geeladle ee waxbarashada iyo barnaamijkii mashruucii godka jilcow lagu bogaadinayay sidaad u aragtan haddii aad tihiin malaaqyada wilaayada islaamiga ee baay kulan ka soo qayb galay jazakum allahu khayran mayba eedan kamahadnagaane horto ilaahay yaan mahadnagaane kumakid mayba mahadnagaane wilaayada islaamiga iyo maaranaada makaatiibta ee kala duwan yan mahadnagaana intaas kadib mayban bayaankii oo laha kasaari beele reer geelad laha saarti horta iyada han dhowayana bayaankaas iyada boqol kiiba boqol iyada han dhowayana bayaankaas oo waafaqsan shareecada islaamka iyadan waafaqsanahay bayaan oo mayba ummato islaamka iyadan lankaboori oo meel kasta roogana iyad lankaboori yahay bayaankaas iyad iyad mahan ka dhowayana muslimiinta dhammaantiyo meel kasta roogaan mayba hay bayaankaas ka raaxaysadaayaan oo galba joona ka faraxow yahay oo gaaladana ka murgoodu doonto hay bayaankaas unun saas oo kale dhowaayangaar mashruucgii oo godkii jilacule ka suubi eed iyada han dhowaayana mujaahidiintii meelu ka gebgeli maylana anti shahidin shuhadidu alihi ku aqbala intay dhaawacmantiina ilaahay ha caafiya anti meelaha ku furay muslimiinti hayagniyoona docodii allahi aqbala lana jazaahum allahu khayran kaas eed iyada han dhowaayana muslimiintana meel kasta roogaan way bagnaga tahay oo qalbo furan oo mamayna bay bagnaga tahay hindhagooni agnagati inti dadkii juhdigaasi dadaalkaas jeediyey oo juhdi geliyey oo dadaalkaas muuji mabalanaha jazaahum allahu khayran alan eed iyada han dhowaayana aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa malaaq nuurow maxamed maadey malaaqa beesha laysaan oo ka soo qayb galay gebagabada kulankan qiimaha badan ee halkan ku soo gebagaboobay ee u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay iyo beesha reer geeladle oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ee baay markan waxaan soo dhoweynayaa suldaan aadan cabdiraxmaan suldaanka guud ee beesha reer dumaal suldaan maanta waxaad ka soo qayb gashay goobtan kulanka uu ka dhacay beesha reer geeladle ee bayaanka ay ku soo bandhigeen sideed u aragtaa bayaanka ka soo baxay reer geeladle bayaanka reer geelid xakubahii eed iyo eed alyaanka faraha signa walwaana ardayeeda eed iyo eed aleeba eed ardayeeda eed yaay ansuubeen mayna haki eeday oo bayaankii oo ardayeedate reer geelid ardayeeda bayaanka hasaarana ma haki eeday meeli oo godkii jilahow oo muslimiinta laki igaabay yee ardayeeda bayaankana haki eedi eed iyo eed alyaanka faraha signa bayaanku eed iyo eed alaab hallanka suubayan wabilahi towfiiq kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a salaadiinta iyo malaaqyada wilaayada islaamiga ee baay markan waxaan kelmaddiisa ku soo dhoweynayaa sheekh xabse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay oo ka soo qaybgalay kulanka beesha reer geladle ee bayaanka ay ku soo saareen asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء بركان كور ريتما إن مهنغانا الله وينو واحد كأه نأبورين أهيسي كدبنا نسي نعمه إذي إذن قيمة بدنا وأن أنفر بدن أحدها كوغو كورنا الله هين اسماهنا ومن نعمه تبارك وتعالى يقوم ذا تتعون هتروغنا ملقيك ولا هتمرا هينا كنتي نقابض ولايات كروغن جزاهم الله خيرا وأعزهم الله وكثر الله أمثالهم ما يمدجينا أنم ألف مرات لك بقادي جزاكم الله خيرا هذه الجهاد كل مشاركة أتى بالنفس والمال iyo haddii dacwada iyo tacliimta la mushaarakeeyataaba kaalamo un kuu reeyimay ba ku jira muqabada maylaha jazaakum allahu khayran eedaas inka bogaadiyaan insha allahu tacaala walka dara dadka kale acyaanta ee mase akhyaarteena maylaha rigaasay ay ka garab suran way khayrkii oo wanaag lankii aragtada shaana aragtada khayrkii oo wanaag ee shaana oo laku qaadada khayrkaasi ajara kaliyi man dalla calaa khayrin ka faacilihi ajara kaliyi macnaha ay ka biiriyo aragtada wanaagsan oo walbarashada ka saabsan oo dacwada ka saabsan oo jihaadka ka saabsan ay ka biiriyo hoobla ka biiriyoona ay garabsho laku kubana ay ka garab surumo tiyo sheena khayr iyo wanaagana ay ka garab surumo jazaakum allahu khayr walaayada ma eedan bogaadiyaase sagaar ah een bayaankii ha kuba hibeele een runtii oo walaalka hadda akhriyaay een jawaanib dhowr ana taabadaay maylana jazaakum allahu khayran wa khayra aljazaa beele reer geeladle ma xasuusaday xilligii may laarhaay gaalkii laarhaay muuse amxaar muuse bix lanki laarhaay badi dhiibay bilikowad january kowtiya taqriiban saas mahayne bilikowad kowtiya meelaya u ahay taariikhda miilaadiga sheegahay xilligaasi may haytay baalo baali in ka horreeytay ku jawaabta maxay ku jawaabta may laarhaay usa makrigaasi iyo sharqoolkaasi lika wareejiyaay badda ummadda soomaaliyeed lika wareejiyay xabashilika ka wareejiyay marka saasana fagaarahan anilan iska kooyi magaalada tan madiinatul khayr gaal boqol ana shaanan dhalinyaro jihaadaso may wax tiro badan ah iyo hubsho wadadana shaanan bayaanna soo kala hasaaren yoo markaasay ku jawaabayeen hee qadiidii ka saabsanayti bixinta badda zaylac ka saabsanayt may buaha may ilijeeda marka may kaalin mugle eed iyo eed mugku ku jaraana jihaadka ku socda bariga afrika waxyaabo badan taasi leedahay ma ahal tusaale la kadhaka korona jiraan laakiin qofka in hortiisna ka amaana ma fayl sasma ya qofka in hortiisna ka amaana ma fayl may baaha waa gaabideen walka daran ila sayro mudanti waara ya markii jazaakum allahu khayran eeda aan bogaadayaan bayaanka geeka inta ku baahi waa bayaankii isuga hay lamada oo haddana munaasabad qiimo badan ka aadi macnaha ma ha ka aaday dagaalkii mujaahidiinta ka qaadeen xaruntii b s t ee muqdisho gudka jirac culanka say waana la ka cadaabay maxaabiis muslimiin ah oo mujaahidiin iyo qeyr shabeyn iska jiran la ka cadaabay qaswadii iyo duulaankii maxaabiista si laha ka furday yah ka aadi bayaanka kan may buu ahaa maylana beele jazaakum allahu khayran khayra aljaza bayaankana bogaadiyaana camaliyadana bogaadiyaan camaliyadii laha ka furday muslimiintii jiracu ka hiranay maylana mujaahidiinta fulaydii ilaahi subxaanahu watacaala hisan barakay انت شهيد الله شهادتي وكأقبل انت اله ما اله كبد بهذه المسلمين انا ما يبغى اله سبحانه وتعالى حقك السوق انت فرصه ان هذان اله قال قاعتيها كبد بهذه iyo inta kale maxaabiisa hoo galan gaalka jarta oo muslimiin baa hoo galan gaalka jarta dhamaantiyo bi ilaahay subhanahu wa ta'ala minku baryaane iyo saalimiin ilaahay ilaahay badbaadi subhanahu wa ta'ala howlgalkaasi howlgal eeda qiimo badan ahaye walaayada islaamiga ee bay may bogaadiyaasi howlgalkaasi ragi ha ka fikiraya hindisi iyo ragi tanfiidka ka qoranay fuliyi intaba maylana iyo ragi howlfududaynta ku qayb qaadadi iyo ragi wardoonsha ku qayb qaadadi dhammaantiin maylana jazaakum allahu khayr wa baraka allahu fiikum wa jacala lahu fi miisaani xasanaatikum ilaahi subxaanahu watacaala nicamka mutawaaliyaadka ahoo mutawaatirka ahoo usanas yahay ilaahay inanin sii badiyo waan inin daa'im weela yaa ilaahay ku rajayaan waana ku baryaan insha allahu tacaala ilaahay may weydiisadaan ani mandharyo roob khayr qaba hanin furona siiya allah tabaaraka watacaala roob khayr qabana siiya baahi roobeedee jarta nicmadaasi waa nicmo ummato dhanba camamaasa macnaha oo bani aadam iyo xayawaanaadka iyo duurjoogtada iyo dhulka intaba noolayaasa waay ilaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay nicmadaasi ilaahay haniin fura ilaahu nicmada haniin fur ilaahu roob khayr qabana si ilaahu roob khayr qabana si ilaahu dembaga noo dhaaf ilaahu dembaga noo dhaaf جزاكم الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad buu u mahadsan yahay sheekh xamse abu jacfar ayuu kaasi ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo kelimadaasi ka jeediyey kulan ku soo idlaaday deegaanka madiinatul kheyr oo u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo beesha geeradleh oo bayaanka ay ka soo saareen guud ahaanna tabintii wanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu إذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaanna faafareebka caawa intaas aynoo jooga dhegeystayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu يدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى